bismillaahi iraxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaala duurfaylaa ka dhawaada warka duhurnamo warsan qodobada dhugunsidayaalka deega doontaan weybaanka weyna maamulka degmada baydhabo oo shacabkan ka baaqay intii ku wada shaqeeyaan amniga bangiga adduunka oo beesaanka deeqaye soomaaliya soomaaliya oo la sheegay intii lagu cafiyey deentii laga lahaaye dalka koonfur afrig waa koonfur afrika iyo weybaa laga aragay kiiskii anka horeeya ee cudurka corona shacabka ka nool magaalada mandheero oo kala bar la sheegaha intiyo kuwada qaahayaan magaalada kenya oo sheegtay intay heegan geliyay ciidamadiie dhaqdhaqaaqyo ciidan weyba ku dareeray qaybo ku mid ee gobolka shabeellada hoose jubbaland oo cadeytay sababta iyo unku go-een amayo unka dhawaaqeen go-aankii haayintii iyo unku qeyb galaan shirar ku saabsan diinta soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka oo dowladda norweyn kula hadalay arrimo doorashooyinka soomaaliya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
duhurnamo dhugunsidayaala jamaaco u taaragdana iyo ka eedanta lita bilo saddexaad maarso sanadka labada kun iyo labaatanka haana sooy bahaayana haana kumid ee qodobadii warka duhurnamo dhugunsidayaala ka dhawaadayoogii oo fisanga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo xalay ku qeybgalay munaasabad laga qobadi madaxtooyada soomaaliya iyo meelaska sheegay intii bangiga adduunka beesi deerasa afartii shan milyan oo doolara anka deeqi bangiga dhexe ee soomaaliya wayba uuse sheegay khayranti bee sidaas iyo dowladda soomaaliya adeegsada doonta arrimoyo ku midayeen horumaryowka arrimo bulshada intii laka dhisa kaabyaalka dhaqaale ee dalka uuse oo sii hadalay ra-iisul wasaarahiyo wayba uuse sheegay intii lama sano ka hor uuse bulshada soomaaliyeed an sheegay intii la gala doonaa xillo barwaaqe ee xilligana iyo barwaaqadii la sugaayi bilaawati waa siduusa hadalkan dhake
saddex sano ka hor qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dowlada awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso ciidanka dib u habayso dalka daynta ka cafiso awoodda iyo sharafta iyo qarannimada iyo magaca ummadda soomaaliyeed dib usoo noolayso qofku uu ku qanco soomaalinimadiisa jid adag baa naga horeeya laakiin laba sano iyo bar ka hor ayaan u sheegay shacabka soomaaliyeed inay naga horrayso meel barwaaqaa afartan iyo shantii milyan oo ugu horraysay bangiga adduunka caawa ayuu ku soo diray akoonka dowladda soomaaliya horaan u sheegay inaanan rabin inaan malaayiin ka shaqayno laakiin inay billions of dollars ummadda soomaaliyeed gacantooda gasho ganacsato dhallinyaro rag iyo dumar haddii laakiin aan aaminno inaan isku filannahay annaguna aan ka shaqayn karno halkan aan taagannahay marka waa bilowgii qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed lixdan jir kadib markii aada noqotay dib isu xisaabay maxaa dalkaada u qabatay maxaad u qaban kartay haddii aad wax u qaban kartay oo aadan u qaban iyo haddii aada u qabatayba caawa aan ka bilowno haddii aad tahay wasiir inta aad
dhinaca kalena isla bangiga adduunka ee waa bangiga adduunka iyo weyba uuse sheegay intii soomaali lagu afiye beesadii lakala haayee bangiga adduunka iyose tooseen ka dhawaaqay intii soomaaliya biidii deentii lakala haayee dowladda federaalk soomaaliya iyo biidii beesadii hay-adda horumarinta caalamiga iyo kala haytay soomaaliya sallan dhamaystira hanagowka xiriirka caadiga ee dhexeeya soomaaliya iyo bangiga adduunka soomaali way bareetaan la nagatay xanaanye ka heli karta taageero cusub oo toose oo ankogoya u hay-ado horumarinta caalamka waybaa tallaabo faylaan qaadaya hal abuurka deymoole kacafiyow wadamada farqiga iyo hakabadowka sanado hadareera maamulka magaalada baydhabo iyo waybaayo inkabaaqena bulshada hanti oo ku shaqeeyana amniga faaqaynta warkuway baninhaye maxmuud cali cabdulaahi
guddoomiyaha degmada baydhabo waana doqa magaalada xasan maxamed axmed beekole yaa hadalow soo ku jeedi shirkii kulankii lanku hadlaayo amniga waaniyo gobrogyo ku hayan dhammaan guddoomiyaalka xaafado magaalada iyo weliba laamo amniga iyo weliba shacaabka kanool magaalada ankabaaqay intee la kubada shageeya amniga amniga magaalada baydhaba iyo madaxdii oo iskiirnaadaan gadiyaas ubsadaan si lanka shaqeeya nabadgelyada iyo amniyo iyo meelanaan bulshada si badbaada shacabka magaalada kanool badbaada walay cadow ay dhibaato kahay ka badbaadaan haddii oo yani muxuu arrimahaas laysuu bina cadowka badaya koo waxaa weeye shabaab waay koo waa xaasid dowladnima diidaw dowladda fadaano koo waa xaasid qofka bini'aadanka waan idhan gorayno basharka ilaahay abuuray saasaan iska dhex jira waa in la faday antanka badan iyo nadiif ah antanka badanaa wadaniidka jarta wadani ah dhinaca kale doqa magaalada oo soo hadlijay sii wadada iyo weliba usu sheegay intii dowladnimada iyo adag hiranta shacabka madaxda maamulka iyo weliba laamo amniga haddii laisla shaqeeyo lideerow horumar waa sidii socdalkan dhankii guddoomiyaga
xallaaradii ilbaxnimada way la kadeerey waddan horumar way kadeerey nabadgelyada oo laka shaqeeya shacabka oo muxuu ahay yacni walwadaaga horumar way la kadeerey shacabka oo isdhexgala haween io rag i dhammaantay oo isdhexgalaan ka shaqeeyaan maynarayso muxuu ahay horumarsho iyo muxuu ahay nabadgelyo iyo caafimaadjo warbarashadiio ka shaqeeyaa la fade marka muhiimaddu ay taa nabadgelyada ka shaqaynan huuraan badan suubinan xaafad walba xaafada kale waa la gudbiidoy hadalkan guddoomiyaga iyo weliba usukooyaya shilisadiida bilatan saraakiila ciidamada weliba sheegana intiyo qofyo hakagobodan howlgalya suubyan ciidamada yeedoona hiligilaa gobodaayo suuwadadi jaagada qaraha ee ee kay forty seven ee iyo weliba alaab kaled isu isticmaalay
wararka ku kooyahaya magaalada mandheere ee xadka dalalka kenya iyo soomaaliya sheegahan inti dad badan iyo meelahaas oo ku rooreen ahaana soo ku obsi qaban xiisad maalmoon waa maalmoon ku teeganayti deegaankaasa dadka iyo la sheegay intiyo nrooreen deegaanada kale hoos kooyow ismaamulka mandheere oo ay ku midayeen carabiya ramu iyo takaba isaasoo kala deegaano kale ee dhiyow dhinaga etoobiya dowladda kenya sheegdentiye walbadan ku qobana ilaaliyowka ammaanka magaalada taasoo yeesheen dentiyo iskubarakacana deegaanada kale ee mandheera saasoo kale rashiid isaaq oo kumida dadka kuwaa ku qahi magaalada iyo sheegeenti dagaalkii dhowaan kudhii xuduuda uuse khatar badan kasheeni nolola dad badanka noola mandheera ciidamo ku tirsan jubbaland iyo dadka deegaanka sheegaan antiyo ka sugayeen qaybo kumid ee mandheera ee dhinaga xuduudo kenya inkastoo jubbaland iyo arrintaas beenidiya dhinaga kalena wararka jubbaland hadduuna fiirin wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka jubbaland iyo weybows shaaciyay intii gebi ahaan buroojeen ku qeyb galowka shirar kalanku ka hadlow arrimo deen afyowka soomaali way banaahada faahfaahiyeena ama faahfaahin ku biyeena sababo sheententiyo diidaan arrintaasa wasiirka wasaaradda maaliyadda jubbaland cabdirashiid jire qalile iyo sababto ka sheegay hanti dowladda federaalka soomaaliya colaadka abuurtay deegaanada nabad waa nabadee ee gobolka geda islamarkaasniyo dagaalo ku dhiyana saasoo kale bowse sheegay intii dowladda federaalk ayaa uuna qabateen saartay deegaano ku tirsan jubbaland saasoo kalena laka dhibaatay garoonka waa laka dhibaatayaw garoonka diyaarado muqdisho go-aankan hakubahi wasaaradda maaliyadda jubbaland iyo weyba hakaeedaya xillo weliya teeganta khilaafkan dhexeeyay dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland warkaasiin ku kooyaha ay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qofkiin ka horeeya ee ka dhici cudurka caabuqa corona ayaa laka aragay dalka koonfur africa sadiya shaaca ku qaadi wasaaradda caafimaadka wasiirku way babartiista twitter-ka ka sheegay intii la xaqiijiyay hiraabnimadii geekantii qofkaas uuse qaba cudurka corona laka aragay dalka koonfur africa caabuqa corona iyo saameyn ka reebi dalal badan way banaaha ku bilaawday shiinaha oo aan dili in ku badan saddex kun qofa dowladda caalamka iyo heeganka jaraan sidii lanku horseeda lahaaya cudurka corona qaaradda afrika dalalka shale masar marooka tansuwad tunuusi nigeria iyo senegal iyo shaaca ku qaadan kiisaskan ka horeeya waa caabuqa corona hanti laka aragay gudo dalalsho guud ahaan dhugunsidayaal warkii duhurnimaadan isinkula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan inkaga dhugunsidayaal warkaana shugreysiina dareer siyaasi intii warkan kalama dareedanku kulmaana saasi amaanaala